ciidamo uu hogaaminaya genaraal khaliifa xaftaar oo ah nin mucaarad ku ah dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya ayaa weeraro ku qaaday goobaha shiidaalka ee dalkaasi xilli lagu waday in maanta uu shirdibu heshiisiinahay dalka jarmalka uga furmo kooxaha ku dirirsan liibiya genaraal xafta ayaa qayb ka ah shirkaasi maanta lagu wado inuu furmo oo haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa qaahiro nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni hogaamiyaha milatariga libiya khaliifa xaftar ayaa ishor istaagay dhoofinta saliidda ama shidaalka ee dekedaha ay maamulaan ciidamadiisa isaga oo joojiyay wax soo saarka in ka badan kalabar taasoo horseedi karta dib u dhac ku yimaada shirka caalamiga ah oo maanta oo axad ah loo ballansan yahay inuu ka furmo magaalada berliin ee dalkaasi jarmalka shirka berliin ee maanta furmaya ayaa ujeeddadiisu ay tahay in lasoo afjaro dagaalada sokeeya ee ka socda dalkaasi libiya war ka soo baxay shirkadda saliidda ama shidaalka ee dalka libiya ayaa lagu sheegay tallaabada ciidamada jenaraal khaliifa xaftar ay ku xanibeen dekedaha shidaalka ee bartamaha iyo bariga dalkaasi in ay sababayso wax soo saarka shidaalka inuu hoos u dhaco siddeed boqol oo kun oo fuusto maalin kasta taasoo u dhigmata shan iyo konton milyuun oo dollar maalintiiba shirkadda ayaa sheegtay in tani ay noqonayso in libiya ay joojiso dhoofinta saliidda iyadoo leh ceelasha shidaalka ee ugu badan qaaradda afrika xiritaanka goobaha shidaalka ayaa ka dhigan in jenaraal khaliifa xaftar uu joojiyey il muhiim ah oo dakhli ah oo dowladda caalamka aqoonsan yahay ka hesho dhaqaalo fara badan tallaabada ay qaadeen ciidamada jenaraal khaliifa xaftar ayaa loo arkaa mid uu ku muujinayo awooddiisa xilli maanta lagu wado inuu ka qayb galo shir caalami ah oo loo qabanayo dalka liibiya oo ka dhacaya magaalada berliin kaasoo garwadeen ay ka tahay dowladda jarmalka shirka berliin oo ay qabanqaabidiisu hormuud ay ka yihiin dowladaha ruushka iyo turkiga ayaa dowladda liibiya ee caalamka aqoonsan yahay iyo hogaamiyaha milatariga liibiya ku cadaadinaya sidii loo soo afjari lahaa xasaradda ka taagan dalkaasi jenaraal khaliifa xaftar oo horey u diiday inuu saxiixo heshiis xabajoojin ah oo rasmi ah ayaa wajahaya cadaadis weyna oo kaga imaanaya beesha caalamka warbaahinta dalka libiya ayaa xaqiijisay qodobada lagu wado in lagu kala saxiixdo shirka berliina in ay soo diyaariyeen dowlado kor u dhaafaya toban oo yeeshay shir gogolxaar ah oo ay ku jiraan dowladaha maraykanka talyaaniga ruushka turkiga faransiiska masar iyo dowladda imaaraadka carabta haddaba cabdalle maxamuud garweyne oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka bedeli karo shirka berliina xiisadaha ka alowsan dalkaasi libiya shirka lagu wada iluu ka furmo baarliin waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay bilowga tilaabo ee dhanka nabadda loo qaaday oo waddanka libiya ee uu ku tilaabsan karo laakiin shirkaas guul inuu guul kusoo dhammaado ama guulaysto waxay ku xiran tahay dhinacyada kala duwan ee kala danta ah ee ka qaybgalayay shirkaas siday daacad ugu noqdaan kamari dhalinta shirkaas waxyaabaha kasoo baxo haddii aanaan ka bilaabo dowladda wadanka libiya ee un-ka aqoonsan yihiin waxaa dan ugu jirtaa shirkaas inuu guuleysto maxaa yeelay iyaga hadda waxay ku jiraan xaalad stalmayd ah oo caasimadii marka laga tago meel kale ay u dhaqaaqi karaan libiya waaya tahay oo ciidamada uu hogaamiye xaftar ayaa inta kale kasoo qabsaday marka shirkaas inuu guuleysto iyaga dan weyn ayaa ugu jirto kooxda kale kasoo horjeeda xaftar qudhooda shirkaas inuu guuleysto dan weyn ayaa ugu jirto maxaa yeelay waxay heli karaan iyaga naftirkooda inay dowladda soo socoto sheer ka noqdaan ay wax weyn ku yeeshaan tala badan ku yeeshaan oo dowladdaas ay mushaarakeeyaan kana qayb qaataan taasoo iyaga naftirkooda guul u ah wuxuu kaloo shir ku guuleysan karaa wadamada kala taageeraya kooxahaas kala duwan iyagana siday ay danaha qaaska ay leeyihiin inta tanaasulaad ka sameeyaan ay u turaan dadka reer libiya wadamadaas intooda badan waa loogu yeeray iyo wadamada quwada leh oo iyaga qudhooda ku kala qaybsan kooxaha libiya siday kala yihiin marka haddaan soo koobo shir walba oo loogu hadlayo wada hadalsiin iyo dhexdhexaadin waa tilaabo dhanka horumarka loo qaaday marka waxaan isleeyahay liibiyaanka dan badan ayaa ugu jiri karta in shirkaas uu qabsoomo waa hadday daacad ka noqdaan dhinacyada kala duwan ee kasoo qaybgalayo iyo kooxaha iska soo horjeedo arrimahan ayaa imaanaya xili uu burburay shir nabadeed oo kooxaha siyaasadda liibiya loogu qabtay dalkaasi ruushka kadib markii jenaraal khaliifa xaftar uu diiday heshiis xabajoojin ah kaasoo uu saxiixay faa'is siraaja ra-iisul wasaaraha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba